xalay horta shil baa ka dhacay degmada waxaa la weeraray niman meel ku ganacsanayay meherad nimankaas waxaa dhintay nin baa meesha ku dhintay ilaa afar qof oo kalena waa ku dhaawacantay ilaahay waxaan uga baryanaa dadka dhintay ilaahay horta inuu u naxariisto oo ehelkooda uga tacsiyeynaynaa kuwa dhaawacamayna allah caafiyaan leenahay weerarka nabadoon yaa geystay oo sababay in dadka ay meesha ku dhintaan kuna dhaawacmaan walaal horta magaalada waa magaalo nabad ah magaalo lagu yaqaanay in shilal ka dhacaana maahan dadka magaalada deganna dad dhibeed ma ahayn dhibna kama dhici jirin niman baabuur wata oo aan markii la garanaynin meesha ka yimaadeen waa meel meherada oo laga ganacsanaya dab saaray kadibna way carareen oo dhinaca waxay carareen xagka etoobiya ma garatay adugu nimankii booliska iyo booliska ka daba baxay markii shilka geysteen magaalada way ka baxeen xadka bay galeen etoobiya adugu boolisku markay xadka dhaafeen oo la gaari waayey bay isaga soo hareen maadaama haddee ay dowlad kale xadkeeda galeen nimankaas marka waxay ahaayeen niman midabley oo baabuur watay oo degmadana sida la sheegayo dhinaca gaalkacyo marka hore kasoo galeen kadibna waxay uga baxeen dhinaca etoobiya oo dhinaca waxay u carareen gallaadi dhinaceeda ma garatay magaaladu nabadoon male koontaroolo meelaha laga soo galaa lagu ogaada cidda soo gelaysa miyaa walaalle horta qof qofku markuu rabo dembi inuu sameeyo wuu xeeladaysanayaa ciidamada amniga wuxuu isku dayayaa horta inuu ka xeeladaysto meelo ciidamada wax ku baarah way jidhaa laakiin waxaa laga yaabaa wadooyin badan baa degmada soo gala jid jidadka ciidamadu joogeen inay ka wareegsadeen baa dhici karta oo ay kasoo galeen meel maaragtay ay markii ay isdhahayeen ciidamadu waa ka waa ka maqan yihiin marka had qofku haduu dembi inuu sameeyo raba qof dhagarqabaa yahay walaale waxa weeye wuu iska ilaalinayaa amniga marka waxa aan isleeyahay meel ay weydaysteen oo isdheheen markii maaragtay ciidamada amnigu ma kuma sugnaa bay inay kasoo galeen degmada baan rajaynaynaa ma garatay dadka la weeraray ee qaarkoodna dhaawaca yihiin iyo ruuxa dhintay maxay ahaayeen ma dad shacaba mise ciidamo walaale dadkaas waa dad degmada ku sugnaa meherad bay joogeen dad shacabay ahaayeen mulkiilihii meeradda dadka dhaawacmuu ku jiraa marka dadkaas waxaa dad shacab ah sababta loo weeraray ma ogaateen haddaad tihiin waxgaradkii degmada horta kiiskii walaal weli ciidamada boolisku gacantay ku hayaan oo weli warbixin dadka umay soo bandhigin oo waxay leeyihin kiiski baaris baan ku haynaa marka annaku ma garanayno sababta dadkaas maaragtay loo bartilmaameysaday nimankaas marka waxa weeye walaalle dadkaas waxaa dad dambiilayaal ah degmadana lagu dhaqankaas ma lahayn degma nabada weye nabada lagu yaqaano soomaaliya o dhan wada joogto amnigeeduna boqol kiiba boqol fiican yahay hadda marka waxa weeye adduun baa la joogaayo dhacdo hadda adduunka laga waayi mahayo waa fal buu ahaayo hadda dadka deegaanka haddaanu nahay dadka degmada aad iyo aad baan u cambaareynanaa fal xun oo deegaankan aan lagu aqoon buuna ahaa saan isleenahay mishinkaa geystana dad bool oo meel kale ka yimid bay ahaayeen marka dambena waa carareen xadka etoobiya galeen marka waxa weeye walaalle nimankaas laba nin oo ka mid oo cuslayd gaalkacyaa loo qaaday saalka xayaad in la gaarsiiyey baan ka war haynaa waa loo gurmaday xalay baa la qaaday saalka weyn degmadaa la geeyey kadibna degmada waxaa loo gudbiyey gobolka saalka xayaada ku yaala degmada gaalkacyaa la dhigay sidaan warka ku hayno maanta dad baan la xiriirnay waday